tirintii cutubka laba iyo soddonaad haddaba reer ruben iyo reer gaad waxay lahaayeen xoolo fara badan oo markay arkeen dalkii yacser iyo dalkii galacaad inay meeshaasu xoolo u wanaagsan tahay ayay reer gaad iyo reer ruben u yimaadeen muuse iyo wadaadkii elacaasaar ahaa iyo amiiradii shirka oo waxay ku yidhaahdeen cataarood iyo diboon iyo yacser iyo nimraah iyo xeshboon iyo elacaaleh iyo zabaam iyo nabo iyo bacom oo ah dalkii rabbigu wax kaga dhuftay reer banu israa'iil hortooda waa dal xoolo u wanaagsan oo annagoo addoommadaada ahuna xoolo baannu leennahay oo weliba waxay yidhaahdeen haddaad raalli naga tihiin annagoo addoommadaada ah dalkan inaannu hantinno noo sii oo webi urdun ha naga gudbin markaasaa muuse wuxuu reer gaad iyo reer rubbeen ku yidhi war walaalihiin ma dagaalkay gelayaan oo idinku aad iska fadhiisanaysaan oo maxaad reer binu israa'iil uga qalbi jebinaysaan inay u gudbaan oo galaan dalka rabbigu iyaga siiyey aabbayaashiinna sidaasay yeeleen markaan iyaga ka diray qaadeesh barneeca inay dalka soo arkaan aawadeed waayo markay tageen dooxadii eshkool oo ay dalkii arkeen ayay reer binu israa'iil qalbi jebiyeen si ayan u gelin dalkii rabbigu iyaga siiyey maalintaas rabbigu aad buu u cadhooday oo intuu dhaartay ayuu yidhi hubaal dadkii masar ka soo baxay intii labaatan sannadood jirta ama ka sii weyn midkoodna ma arki doono dalkii aan ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub maxaa yeelay qalbiga igama ay wada raacin kaaleeb ina yuufane oo ahaa reer khanes iyo yeshuuca ina nuun mooyaane maxaa yeelay iyagu qalbigaygay rabbiga ka wada raaceen markaasaa rabbigu reer banu israa'iil u cadhooday oo wuxuu iyagii ka dhigay inay intii afartan sannadood ah cidlada hor iyo dib ugu warwareegaan ilamaa qarnigii rabbiga hortiisa xumaanta ku sameeyey oo dhan la wada baabi'iyey haddaba bal eeg idinku meeshii aabbayaashiin baad ka kacdeen oo waxaad tihiin niman dembi miidhan ah oo soo kordhay inaad rabbiga kaga sii cadhaysiisaan reer banu israa'iil waayo haddaad rabbiga ka noqotaan cidlada dhexdeeda ayuu haddana iyaga kaga tegi doonaa oo dadkan oo dhan waad wada baabbi'in doontaan markaasay isagii u soo dhowaadeen oo waxay ku yidhaahdeen annagu halkanaannu xoolahayagu xoryo uga oodaynaa dhallaankayagana magaalooyin waannu uga dhisaynaa laakiinse annaga qudhayadu diyaar baannu ahaanaynaa annagoo huble oo reer binu israa'iil baannu hor kacaynaa ilaamaa aannu iyaga geyno meeshoodii oo kuwa dhulka deggan aawadood dhallaankayagu waxay degganaanayaan magaalooyinka dayrarka leh oo annagu guryahayaga ku soo noqon mayno ilaa maa reer banu israa'iil nin waluba dhaxalkiisa dhaxlo waayo annagu iyaga la dhaxli mayno webi urdun dhankiisa kale iyo xaggiisa hore toona maxaa yeelay dhaxalkayagii wuxuu noogu dhacay webi urdun dhankiisa bari kolkaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi haddaad waxaan samaysaan oo aad rabbiga hortiisa hub ugu qaadanaysaan dagaalka oo aad raggiinna hubka leh oo dhammu webi urdun ku dhaafaysaan rabbiga hortiisa ilamaa uu isagu cadaawayaashiisa ka wada eryo hortiisa oo dalkanna rabbiga hortiisa lagaga adkaado markaas dabadeed idinku waad soo noqonaysaan oo xagga rabbiga iyo reer bani israa'iilba waad ka eedla'aanaysaan oo dalkanuna rabbiga hortiisa hanti buu idinku ahaan doonaa laakiinse haddaydnan sidaa yeelin bal ega rabbigaad ku dembaabteen oo bal ogaada dembigiinnuna wuu idinku soo bixi doonaa haddaba dhallaankiinna magaalooyin u dhista idihiinnana xeryo u oota oo sameeya wixii afkiinna ka soo baxay markaasaa reer gaad iyo reer rubeen la hadleen muuse oo waxay ku yidhaahdeen annagoo addoommadaada ah waannu samaynaynaa wixii aad nagu amartay sayidkayagiiyow haddaba dhallaankayaga iyo afooyinkayaga iyo idahayaga iyo xoolaha iyaga oo dhammu halkaasay wada joogi doonaan xagga magaalooyinka galacaad laakiinse annagoo addoommadaada ah kulli intayada dagaalka hub u leh oo dhammu webi urdun waannu gudbaynaa oo rabbiga hortiisa ayaannu ku dagaalgelaynaa sidaa tidhi sayidkayagiyow sidaa daraaddeed ayaa muuse amar iyagu ku saabsan siiyey wadaadkii elacaasaar ee yeshuuca inanun iyo madaxdii reeraha qabiilooyinka reer banu israa'iil oo muuse wuxuu iyagii ku yidhi haddii reer gaad iyo reer rubbeen webi urdun idinla gudbaan intooda rabbiga hortiisa dagaalka hub u leh oo dhammu oo dalka lagaga adkaado hortiinna markaas waa inaad iyaga hanti u siisaan dalka galeecaad laakiinse haddayan idinla gudbin iyagoo hub leh waxay hanti u yeelan doonaan dhexdiinna dalka reer kancaan markaasaa reer gaad iyo reer rubbeen u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen sidii rabbigu nagu yidhi annagoo addoommadaada ah ayaannu yeelaynaa annagoo hub leh ayaannu gudbaynaa oo rabbigu hortiisa waxaannu gelaynaa dalka reer kancaan oo hantidii aan dhaxalka u helnayna waxay noogu hadhaysaa webi urdun dhinacan markaasaa muuse reer gaad iyo reer ruuben iyo qabiilkii reer manase oo ahaa wiilkii yuusuf badhkood wuxuu siiyey boqorkii reer amor oo ahaa siixon boqortooyadiisii iyo boqorkii baashaan oo ahaa coog boqortooyadiisii oo wuxuu waddankii ugu qaybshay sidii ay ahaayeen magaalooyinka iyo soohdintoodii xataa magaalooyinkii dalka iyaga ku wareegsan oo dhan markaasaa reer gaad waxay dhisteen dibon iyo cataarood iyo carooceer iyo cadrood shoofaan iyo yacser iyo yaagbahaah iyo beyt nimraah iyo beyt haaraan kuwaasoo ah magaalooyin dayrad leh iyo xoryo idaad oo reer ruuboonna waxay dhisteen xeshboon iyo elecaaleh iyo khiyaatayim iyo nebo iyo bacal macoon kuwaasoo magacyadoodii la beddelay iyo sibmaah oo magacyo kalay u bixiyeen magaalooyinkii ay dhisteen oo reer maakiir oo ahaa manaseh wiilkiisiina waxay tageen dalkii gelecaad oo way qabsadeen oo dadkii reer amar oo halkaas degganaa ayay hanti tireen oo muuse wuxuu gelecaad siiyey reer makiir oo ahaa wiilkii manaseh oo iyana halkaasay degeen oo reer yaa'iir ina manasehna wuu tegay gelecaad oo magaalooyinkeedii qabsaday oo wuxuu magacyadoodii u bixiyey hawood yaa'iir oo nobaxna wuu tegey oo wuxuu qabsaday qanaad iyo tuulooyinkeediiba markaasuu u bixiyey magaciisa nobax